Waddooyinka Dambuaya weli degmooyinka gobolka Banaadir ayaa ku dareeray olole lagu horumarinayo waayo-fayoodhowrka iyo caafimaadka dadka iyo deegaanka iyadoo maamulka gobolka Banaadir arrintaasi war badan ku qabatay sida cudurro badan oo haliska haya bulshada oo dad badan iyo ku daawayaan. Agaasimaha guud ee agaasinka caafimaadka gobolka Banaadir Dr. Cabdiraxmaan Axmed Maxamuud iyo ku warbixiyay adeegyada fayoodhowrka iyo caafimaadka ayaa sheegay in cudurro badan ay ka mid yihiin HIV AIDS-ka bulsho badan ay qabeen oo dhibaato ku ah bulshada inteeda kale. Wuxuuna xusay in war badan ay ku qaawadeen sidii adeegyada caafimaadka ee loo horumarin lahaa.
Ku dhawaad waxaan adeeg caafimaad badqab aan u sameynay 2316 qofood 2316daas qofood waxaa xanuun laga helay isku jira hepatitis iyo xanuunka kale HIV-ga tirada guud 77 qofood 74 qofood waxay ahaayeen xanuunka hepatitis-ka waxaana u sameynay la talin sidoo kaleeto siday xanuunka maaragta iskaga maarey karaan sidoo kale saddex qofoodna waxaa laga helay xanuunka HIV-ga saddexdooda sidoo kale la talin caafimaad aa u sameynay waxaana ku xirnay xarumaha laga qaato xanuunka daawada HIV-ga alxamdulilaahi laba qof oo ka mid ah waxay ku xirnaayeen maaragtay xarumaha laga qaato HIV-ga daaway qaadanayeen xanuunkoodana waa kontarolnay sidoo kale qof ka mid ah oo xanuunka aan isku ogeynin waxaan u sameynay double checking marka hore waxaan ku baarinay xarunta laga helo degmadaas markii aan isla aragnay oo la iisoo gudbiyey inuu qofkaan xanuunka qabo horena u iskugu ogeynin waxaan sameynay sidoo kaleeto double checking isbitaal isbitaalada ka mid a u dirnay sidoo kale isbitaalkina wuxuu noo soo caddeeyey inuu qofkaan xanuunka qabo mar kastoo xanuun khatar aan ku aragna qofkana double checking aan sameynaa alxamdulillahi qofkaasna waxaan ku xirnay isbitaalada laga qaato daawada haddana maaragtay xanuunkiisa waa kontaroolan yahay mana gudbi karo faa'iidada in qofkii xanuun markii laga helo lagu xiro isbitaalka waxaa waaye waxaa ka mid ah in bulshada xanuunkii maaragta uusan ku faafin qofkaanna uu xanuunkii ula noolaado si nabadana uula noolaado si guud waxaan rabnaa haddaan nahay maamulka gobolka banaadir fayadhowrka brioritiska ugu horeeya noogu jiraa waa muhiim in bulshada la ilaaliyo badqabka bulshadaan ka warqabno fayadhowrka saa ogtihiin wuxuu ku waajibmaa isbitaalada waaweyn maqaayadaha farmashiyaasha daandistayaasha iyo dukaamada cuntada gadaan iyo meel kastoo maaragtay qof kastoo contact la sameynaya dadka kawaanada hilibka fornooyinka makiinadaha waxaan hore uma jiri jirin waa ognahay bulshada ma yaqaanaan laakiin brisamaadkii iyo waagii horeba waddanka waa laga qaban jiri waana muhiim sidaa darteed dowladda hoose maamul gobolka banaadir oo hogaaminaya sheekh yuusuf xuseen jimcaale madaale waxaa ka go-an maaragtay badqabka bulshada meel walba ha ahaato annagoo arrintaas ka duulayno waxaan rabnaa inaan maaragtay dardar gelinno adeega fayadhowrka waxaan rabnaa bulshada inay la shaqeeyaan dadka maaragtay shaqada ku hoolan fayadhowrka ee xarumaha tagaan ee dhakhaatiirta iyo kalkaalisayaasha loo asteeyey arrimahaas inay ka shaqeeyaan haddii lagu xadgudbo bulshada oo qof uu ku xadgudbo annaga u taagan in maaragtay qofkaas maaragtay waxyaalaha oo waajibaadka oo dowladda hoose ayaa la marsiin doonaa laakiin asna waxaa la rabaa muwaadinka inuu xaq dhooro qofkan adeegga samaynayo serviceka ugu imaadana maaragtay maaragtay ka helo